wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington iyo toddobaad kale caawa maxaan idin hayaa wuxuu yidhi adeerow saddex masalaan rabin inaan ku weydiiyo saddexna reerkaagaan kala kulmaye waxaan rabaa lixdaa masalaba inaad sukay raaciso wuxuu yidhi adeerow nin madaxu wada cad yahay baan arkay markaan adiga kumoodaan la fadhiistay buu yidhi aabbahay baa kana nin madaxiisu kale badh madow yahay baan soo yaan arkay markaan haddana awaraystay buu yidhi aabbahay baa kaasa adiga oo madaxaagu wada madow yahay awowna ah yaan muxuu ahaa kuu imid waxa saddexdiinaba sidan u galay bal ii sheeg kii u yaraana caddeeyey ninna isku jir ka dhigay adigana ku wada madoobeeyey jawaabta aad maqli doontaan waa mid si weyn aad ula tacajabi doontaan oo weliba laga yaabo in qaarkiin ay dib isu fiiriyaan oo isyaro baarbaaraan waxoogaa sidoo kale waxaad ka taqaanaa saddexda nooc ee badanaa lagu sifeeyo ragga ragga waxaa la yidhaahaa nin raga iyo nin raga kalkaal iyo ridse waa gartay sifooyinkooda qaybta dambe ayaan ku wada ogaan doonaa mid kale haddii aan ku darana wixii laga xisoon jiray ee ragga ikhtiyaartu ka xisoon jireen buu isagu u arkaa lid iyo guud buu u arkaa sidii isagoo linax la soo dagaalamay waa dhaqan-yaqaan maxamed sheekh xasan libin side oo caawa marti igu ah barnaamijka caweyska washington libin side kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a runtii aad ayaanan ugu faraxsanahay in barnaamijkan aad marti ku tahay caawa oo aad nagula caweynaysa lakin waxaan rabaa inaan ku horumariyo maxaad u jeclaysatay inaad caawa barnaamijkan caweyska washington aad nagula caweyso waxaan u jeclaystay waan ku xidhnahay horta v o a marka koowaad luuqadda saaad u ilaalisaan baan aada maaragtay yaan uga helay sida soomaaliya markay burburtay xataa luuqadii baa la baleeqeysto iska luntay kolka idinku luuqadda saaad u ilaalisaan baan aada maaragtay yaan uga helay gaar ahaan adiga caasha cuuda kolka waan dhegaystaa waxyaaba yaryar oo aada soo daysaanna waan arkay kolka inaan muxuu ahaa inaan xidhiidhno oo aan muxuu ahaa iswareysano oo wixii idaacada u baahan tahay aan aan ku caawiyo mayaan iska go-aansaday aad baad umahadsan tahay af soomaaliga waan isku daynaa laakiin weli waa lasii kala badiyaa marka dad badan oo soomaaliga iga badiyana way joogaan idaacadda taana la soco maxamed libin sida mar kale aan kusoo dhaweynaya marka si gaara barnaamijka caweyska washington ma dhegaysataa maxaadse ka xusuusataa oad nala wadaagi kartaa intaanan hore u gelin waraysigaaga iyo lacaweyntaada barnaamijkii caawa waxyaabo fara badan baa yaan dhegaystay gaar ahaan hadda ninkii ninkii baabuurka tareelaha weyn waday ee gabadha shirka u gashay intay keedii mooday koodii mooday ee meel foog markuu tegey muxuu ahaa uu ogaaday inuu gabadho saaran tahay oo arrinta isku fashilantay uu dib u soo celiyey ee ninkii gabadha qabay uu muxuu aha cadhooday sidii isagoo ka dhacay kii hadda waan xusuusnahay eeanumad adigu inaad sharaxaysi sheekadii layaabka laheed ee gawaarida baakinka ku jira ee darawalkii intuu ku qaldamay kiisii intuu mooda ku dhacee gabar gadaal hurdaysa markuu af soomaaligii uu sheekadii bilaabay isagoo af soomaaliga ku hadlaya tiri waxaad ku hadlaysa muxuu yahay oy garatay inuusan ahayn qofkani qofkii gaarigeedii waday ama ninkii ayada la socday ninkeydii waa sidaa aad baan u xusuustaa sheekadaas waad mahadsan tahay inaad intaas nala wadaagtay muddo dheer ay ahayd runtii sheekadaasi sheekooyin kaloo badanaa ka dambeeyey laakiin inaad xusuusan tahaa wax aada muhiim u ah annagana wax noo sheegaysa mar kale soo dhawow maxamed barnaamijka caweyska washington aad caawa marti ku tahay barnaamijkan waa madadaalo siyaasad way ka maran tahay gebi ahaanba boqol kiiba boqol maxaad jeclaan lahayd in adigoo maanta kismaayo jooga aada nagula caweysa barnaamijkan waxaan jeclaan lahaa horta kolka koobaad waxaad idinku jeceshihiin hadda sida gabayga oo kale shacburka oo kale sheekooyinka xigmadda ahee odayaashii hore ee waalidkeen iyo kuwii iyaga waalidka usii ahaa iyo xigmadihii laga dhaxlay aniga hadda waa isugu kay mid waa gartay waxaan ku bilaabaynaa marka marka ugu horeysa xigmadihii hore ee soomaalida mid laba iyo saddex haddaad nooga sheegto oo waktiganna la jaan qaadaysa xigmadihii caqligii dadkii hore waxaan hadda ka xusuustaa nin caaqil ah oo qaryo ku noolaabaa jiray oo tale loo soo doonan jiray nin baa kolka meel fog uga soo tegay oo yidhi ninkaasaan bal saddex masale soo weydiini haye ninkii reerkii reerkiibuu yimid nin aada madaxu u cad yahay oo madaxiisu bandadka yahay buu u yimid isagiibuu mooday wuu salaamay wuu la fadhiistay adeerow talaankaa doonahayey buu yidhi war aabbahay baa halkan joogay anigu talama aqaanay anigu koray baan ahay aabbahay utag buu yidhi aye wuu la yaabay wuxuu yimi aabbahaa baa nool ahaaho kii muu u tilmaamay buu u kacaysaa nin madaxiisu kala badh madow yahayba la kulmay oo madaxiisu wada caddayn haye midki wuu yaabay ilaan kii hore wuu wada caddaaye adeer wuu la fadhiistay adeerow talaan kaa rabay buu yidhi war aabbahay baa kaasoo gurigan joogay anigu talama aqaanay hore ii dhaaf buu yidhi haye kii saddexaad baa la marayaa kii saddexaad oo la marayaa isagoo yaaban oole kan aan soo dhaafay socdu maada dhel haa aabbahaana ma nool yahay haa wuxuu u tegay ninkii saddexaad oo madaxiisu wada madow yahay waa gartay
ninkii yaabba alla u keenay waxyaalihuu la socday waxaad uga daraaday wuxuu heerka kala kulmay wuxuu yidhi adeerow saddex masalaan rabay inaan ku weydiiyo saddexna reerkaagaan kala kulmaye waxaan rabaa lixdaa masalaba inaad sukay raaciso saddexduu u socday iyo saddex uga dhalatay raadinteedii haa waa gartay wuxuu yidhi lixdiiba sheeg wuxuu yidhi ninkii socday baa dhahaya adeeru nin madaxu wada cad yahay baan arkay markaan adiga ku moodaan la fadhiistay buu yidhi aabbahay baa kana nin madaxiisu kale badh madow yahay baan soo yaan arkay markaan haddana awaraystay buu yidhi aabbahay baa kaasa adiga oo madaxaagu wada madow yahay awowna ah yaan muxuu ahaa kuu imid waxa saddexdiinaba sidan u galay bal ii sheegiyo kii u yaraana caddeeyey ninna isku jir ka dhigay adigana ku wada madoobeeyey haye wuxuu yidhi ninkaa yar ee timihiisu wada cad yihiin islaanta uu qabaa xoon ah iyo xoon micnihii carab badan aad bay u cadhadanta way kulasha xoon horta ma garan reer magaal baa tahay aad iyo aad xuunka waan garanayaa xuunma daaqo lagamana daaqo mahmaah bay ahayd soo maha wa wa ka wuxuu yidhi xoonka dhib mooye bini-aadanka dheef uma laha kolka islaan kulul oo kulul buu qaba oo taasuu la caddaaday buu yidhi midkan aan dhalay ee isagaa muxuu ahaa isagu aabbaha u yahay islaantu qabaa waa shinni buu yidhi shinni shinni
shinnidan malabka soo saarto si fiican muxuu la jeedaa markaa shinniba wuu xaaskiisu waa shinni wuxuu yidhi dhib shinidu dhib iyo dheefba way leedahay buu yidhi malab aada u fiican oo qur-aanka lagu ammaanay oo caafimaadle oo bini-aadanku jecel yahay way samaysaa buu yidhi dhibna waa ku larbayahoo dadka way qaniintaa buu yidhi qaniyadeedaa kulul qulul aad bay u qaniyin kulusha mar bayba qaniinta u dheeda hay xaaskiisu xaaskiisu kolka wuxuu yidhi dhib iyo dheefba way leedahay saasaa madaxiisa uu barna u cad yahay barna u madow yahay haa waa gartay mid mi midda saddexaad ee aniga abuu yidhi islaantan qaba waa dhurdi buu yidhi dhurdi dhurdi dhurdo waxaa la yidhaahdaa malabka surta a midka sameeyaa la malabka weyne shinida ma aha waa surta midka sameeya kolka wuxuu yidhi bini-aadanka dheef unbuu uleeyahay dhib ma laha buu yidhi waa nooc ka mida malabka miya dhurdiga taasaan baranaynaa caawe ha haa malabka sur haa sur baa la yidhaahdaayo sida sida shinida keeda uma badna waa nooc shinida ka mid a maya waa nooc sidiisa u abuuran oo ka yaryar oo shinida u dhaweyna aada u yaryar weeye haye kolka wuxuu yidhi kaa dhibka yar anigana islaanteydu weeye saddexdaasuu ku tashbiihiyey kii hore waa xoon buu yidhi midna waa shinni buu yidhi anigana waa dhurdabiyo saddexda dumarkaa sidaasaa madax anaga u kala galay buu yidhi marka dhurdiga dhurdiga macnaha malab iyo dheef mahana dhibba male aa dhurdi cajiib
waa saddexdaasuu yidhi muxuu ahaa yaa noogu wacan buu yidhi waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa ku dhegaysanaya in ay caawa dad badan iska dhex baarayaan oy leeyihiin horta adigu ma taada ma ma ma maxuunkiibaad qabtaa oo xaaskaaga maxuunba ma shinidiiba ma dhurdidanba marka caawa dad badan ay su-aalahaasi iga soo dhexbaxayaan marka taasi waa taas
wuxuu yidhi saddexdaan la socday saddexaad la socotay soo daabiyey haye wuxuu yidhi rag saan ula dhaqmi lahaa dumar saan ula noolaan lahaa iyo geel saan u dhaqan lahaa buu yidhi saddexdaa isheeg buu yidhi waa gartay wuxuu yidhi rag saad ula noolaan lahayd ama ula dhaqmi lahayd waxaaga si wixiisana u daa walaalowna dheh waa ragga haa kow waxaad u tari karto u tar waxna ha weydiisanin af macaana kula hadalooya macnuhu waa gartay dumar ama ka samir ama u samir buu yidhi waa gartay dumarka haddaan loo samrin oo laga ficil qaato oo sidan ay yeesha iyo tanay tiri iyo tani heerkaas ugu dumaa waa gartay ama kolka hore banaanka agajoogo ha kharashgaroodin oo xidid iyo dad iyo waxba ha isku shudaynin ama wixii kaaga soo baxa u dulqaado oo ama ka samir ama u samir iyo xagga dumarka waa gartay geel saad u dhaqan lahayd geelu dee saad caashaay ula socotaba waagii hore nolosha soomaalida heerguraa halbowlo inoo ahaa oo nolosha lagu tiirsan yahay magaalo kumayna fiicinayn geelay ahayd oo u badnayd cadkiisi caanihiisaba dad buu deeqi jiray ha wixii la isku dili jiray shidada iyo dhibka inta badanna qabaa'ilka isku dili jiray isagoo u badnaa waa gartay wuxuu yidhi kolka geen oday saddexan ha raaco bil saddexduna ha u dhacdo saddex wadana ha gudbo buu yidhi waa gartay oday saddexan odaygu geela inuu korkaa kala joogo oo sakaafaha sakaafa waxaa la dhahaa inuu meesha fiican ee qadhinta lehee doogale ama daaqale u saamiyo waraabaha iyo gaabaha iyo wixii shiddo ahee geela xaggaa hor geela hortiisa odaygu weligiiba sahan buu u ahaani si uu u nabad galo a waa gartay labada wiilla geela baylaha tiri waa gartay
waxaa weye saddex muxuuha saddex wada ha gudba waxaa looga jeedaa muhiim maaha wadooyinkii geelu horey ha u foofo oo adeentida awrta iyo weylaha iyo muxuu ahaa waxa la yidhaahdo maqasha iyo cariga iyo waxaa ha dhaafo oo meelaha yar cosabka ee cagta ku yartahay ha taga wayo saddex wada ha gudbana taasaa looga jeedaa waa gartay haddaan ku noqdo labada wiilna ama labada nin ee kale ee aabbaha ka soo haray ha baylaha tiraan bal dadka aan baylaha tiris garanayn iyadana u yara khafiifi baylaha tiris waxaa weeye geela inuusan lumin oo geela la ilaaliyo oo wax badan laga ilaaliyo tuugaa laga ilaalin oo waraabaha laga ilaalin oo inuu isagu kala lumaa la diidi oo macnaha isagay isku baylatir oo isku ilaalin oo la joogo ee xafidi waa rag feejigan oo xoolahoodii ilaashanaya waa rag feejigan weliba odaygu markuu ku dhadhow yahay si gaaray usii ilaalin oo inay meelahaas ka ciyaaraan oo iska harharsadaan odayga muxuu ama idan canaano abindiliga odhan oo feeyiga dheeri ahay la iman aad iyo aad aad iyo aad kolkaa wiilashana waa sidaa saddex wada ha gudbana waa geelo hore ha foofo adeyntada ha dhaafo waxaa kuu soo hadhay bil saddexda ha u dhacdo waxaa laga wadaa inayna bishuba markaa cusbayn baaba dhici kartee xeradu ha ka qabowdo oo gobolku si fiican ha uga dhaco waxoogaa ha soo yar caweysanoo geela mayracaa la yidhaha mayrac baa la dhahaa iyadana bal yaro sharax mayracda mayr mayrca waxaa la yidhaahdaa gobolku markuu dhaco yaa geela waxoogaa daaqa loo daayaa ilaa uu qumaati u qaboobo oo qiyaastii saddexda saac ee habeennimo ama sagaalka nibasi u yaqaano xiliyadaasoo kale inuu soo galo ama sideedda inuu xilligaa kale soo galaa la rabaa oo fiidba uusan aan xerada lasoo gelinin si uu u xasilo uu isaga soo baashaalo uu usoo wabxo oo meelaha usoo yara daaqdaaqo isaga soo faajofaajoodo haddii afka cayaalka xaafadda lagu sheego haa dhogorta u qabeyda geela oo si fiican loo maalo oo xilligaa hataa caanahuisu way ka badan yihiin markuu fiid horeba soo galo oo dhulkiyo qabow iska soo hoydo a waa garana iyadana ol kolka saddexdaasna waa saasuu yidhi rag waxaa gana si wixii soo dhowdaa waalaaloodhe dumar ama ka samir ama u samir geela oday saddexan ha raaco bil saddexda ha u dhacdo saddex wadana ha gudbo taasuna waa midaabiyo saddexdii cirada ku saabsaneedna wayna soo maray intaadan sii gudbin waxaan rabaa waxaan rabaa haddii la yidhi ragga waad ka hadashay saddex nooc inay dumarka ama xaasaska u kala baxaan saddex la mid a oo ragguna ay u kala baxaan ma noo raacin kartaa
saddex la mid ah oo ragga macnaha ila ilan gabadhii waa la qabay ninkii qabay isagiina me horta ragga waxaa la yidhaahaa nin raga iyo nin raga kalkaal iyo rife saddexdaasoo horta yaa muxuu ahaa yaa yaa la dhahaa udubxusin xataa waa la raaciyaa muhiimadda waxaa weeye nin raga iyo nin raga kalkaal labadaasaa ragga foyska hore la mariyaa waa gartay safka hore haa ninka ragga ah iyo nin raga ku-xigeenku labadaba dumarku way ka adag yihiin dumarka adag labadooda waa gartay dhaqankooda maxaa ka mid a maxaa keenaya inay ka adkaadaan waxaa keenahaya dumarka waxay ugu xisaabtamahayaan muxuu ahaa inay marwadoodii tahay oo inay la murmaan in laysku maqlo inay isxagxagtaan waxaasoo dhan bay ka xishoon oo waxay si tartiiba inay u waaniyaan mooye inay la dagaalamaan oo ay muxuu aha laysku maqlo boronkooda oo ma jecla cajiib waa nin ragga iyo kii ninka raggaa ku xigay nin ragga kalkaal ku xigay waa gartay kale rife iyo udub xujo iyo waxbaa la dhahaayo waa lasoo reebaa oo kuwa waa loo quusahayaa kuwaasna waa macnaha balfasir kuwaasna waa noocee rifaha waa dad laga ragan badan yahay oo udub xujo horta isagu sidiisuu nin qallafsan u yahay oo rag iyo dumarkaba uu ku qallafsan yahay waa gartay oo isaga qallays baa u dheer kuwan kale ee rife isaguna waa wax muran badan oo waxaa laga yaabaa haweenka inuu la tirsado oo la murmo oo uu ka ficil qaato oo sida laba nino ilmaadeer inuu ula murmo oo maantana way isku qaylihayaan baa la dhihi oo kuwaas inta badan qoyskoodu waa quuq iyo qaaq bay intaasay ku kala ilmo dhalaan marka dambena inuuba waaba khatar oo waa nin muran badan waa gartay oo maanta o dhan xaaskii buu la tirsanaya xaaskuu la tirsani oo marka dambe nin weyn ahaanba haweenku xataa uga xishoon mahayaan sidii nin weyn maadaama uu haweenkii ay isku afbarteen marka marka darajadii ninnimaday kasoo hoos marinayaan dumarkiiba markaas ha hoos bu ha hoos buu soo maray oo muxuu ahaa raggii raggi ahaa markuu haweenka kor uga foofay isagu dib buu ugu soo noqday cajiib
marki hataa markii dadka la joogo waxaa laga yaabaa inuu dhaho qoftayda anaa ka adag oo noo iima dhihi karto oo gacanta iga soo horreyso waxa uu ku faanahayaa waxa uu ku faanayana maaha wixii ninka ragga ah iyo nin rakalkaalka uu ku faanayana maaha ha wixii laga xishoon jiray ee ragga khiyaartu ka xishoon jireen bu isagu u arkaa lib iyo guul buu arkaa sidii isagoo linax la soo dagaalamay cajiib cajiib cajiib haye kaas kaasi kolkan hoosaad baa laha raggaas hodanbeerniin hoosaad weeyaan kuwaas horta waa sidaa waa gartay waxaan kuu soo qaban galay aan tariye kii horreeyey fagaare iskaga taago kaasaan kuu soo qaban waayah diyaar
kolkii hore muddo dheer anoo isqarinhayey oo inaan gabayga tirin kara anoo og baan isqarinhayey oo jacbur iyo waxbaan ku raad gadanhayey maalinkii dambe kumaata la ii weydiiyey oo la yidhi qarinaysaa kolka gabaygii waxaan ka xusuustaa nima shicir oqoonina hadduu shaacirba ismoodo sida caalim shacab baxay hadduu shaarica istaago oo shakuunta baabuurka gala shacabka oo saaran shantii socodku shaag iyo mashada sheelaaraha raacin shanfeer xunba sheelsheeli kara shiibe iyo hawde sidii faras la shaaxibin ninkaan sharaf u yeelaynin shalaaqawtii buu kala dhaco gabaygii shaashowye shilin iyo shaxaar laguma helo sheekhna kuma siiyo nina sheer intaa wada gashaan kuma shirkowdaane waa bilhaan ilaah kugu shuboo shar iyo khayrkeedle shadka miimka shiinka iyo sifka iyo shiibaniya reebis shardiga iyo shuruudda iyo midka iyo shaqalkan loo yeelay inkastoon xuruuftaa sharaxo laysku wada shiilay mar haddaan abwaan iga sharrabin waxaan la shoocayo anunbaa isshuumaya ma ogi shaafinimadiisa haddii aan shahaadaba helo shaabad lagu taago shirkii khayra shuuriya macruuf laysu wada sheegay shareecada islaamka iyo xaqaan shiishka ku hayaaye allow shabag ibliisa igu ridin oo shariga baati kolka gabaygu cashay waa seef laba afle ruuxba dhankuu doono u adeegsan ruux shar iyo dhibaato u adeegsan ruuxna khayr buu u adeegsan kolka kii sharka u adeegsanhayay inaanu noqonin yaan ilaahay ka baryey waxaa kale aniga oo haddaan gabayaa ismooday oon abwaan iga sharrabinna dee inaan gabayaa ahay anigu baa isku qanciyey ma ogi kolka nin abwaan ahoo iga weynaa oo gabayada tirin jiray baan ka horjariyey oo inuu iga shirabo bal waxaan fagaare inaan geen kariyo in kale aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad af soomaaliga xilligan dambe soo biiray soomaalidii dhan baa iska wada siyaasiyiin noqotay marka waxay dhahaan tanoo kale aniga waan u codeeyey hadda aniga waa kuu codeeyey codkayga waa ku siiyey
waa sida ad ku mahadsan tahay marka in badan baa ku dhegaystay laakiin nasiib maanta inaan wada hadalla aanu helay in badan baa socodkaaga dhegaystay aad iyo aad aad iyo aad dad badanna caawa wax badan bay kaa faa'iidi doonaan oo barnaamijkan caawa dhegaysanaya inay aad kuugu bogi doonaan ama uga heli doonaan baan qiyaasayaa marka taasi ma jacburkiiba mise waa gabaygii kuugu horreeyey ee aad isku tijaabisay ee aad kuna alla baryaysay waa kii igu horreeyey fagaaro keeno yaxayaalada ka horreeyeen ilaa waxaan la soo istaago meel fagaaroon abwaan ka hortiriyo waa kii horreeye hagga jacburka waxaan sameeyey gabay jacbur iyo isugu jira gabay caadi ahaan sameeyey raabo ogaas baa waxaan maqli jiray hoyaale hoyaale buu gabayga kusoo daray kolka in laisku xidhi karo jacbur iyo gabay kale oo caadi ayaan sameeyey waxaana ku matalahayey ragga iyo dumarka waxoogaa waxaa u dhexeeya waxoogaa dagaal qabo waxaan dawladuhu dhahaan baa udhexeeya waa ta la yiri colna maaha nabadna maaha soo maha waka hay kolka intaana gabaygan caadigaa tirin baan markii la weydiiyo la dhaho warniyo gabayaabaa tahay waad isqarinaysaa aan ku raadgaban jira oo dhihi jiray warno gabay ma aqaane jacbur baan aqaanaayo kolka waxaa kamid ahayd oon ka xusuustaa islaan iyo ninkeedii haddii eedu kala gaadho mar haddii afkaro waa dhaco feerku tira beelo buuq iyo haddii qeeladii darisku soo yaaco ayaan qudha hadday kaa tagtood ubadka sii hayso ma afgaratid ilmaha dhashee aabba kulahaaye badh intaad ulayso dushaadka la irdhowdaane adoo daalan iyagoo ilgo-ay anfixiyoo buuxa aqal ona ah ardaagoo ka daran meelan la asoosin amnikay tamaaday ku dida sida agoomeede alxamdulillah mooye warkal kuumada ekayne inkastooy ammaan kaa mudnayd aada u qiri maysid inaw aada u qiri waaya maxaa keenahaya way isu tiba tuurinayaa oo ciyaalka maalinkaad igaa tagtay nafteeda ay qabatay oo muxuu ahaa cuntadiina way igu diideen anna waan gaasaysnahay cuntadiina wataay meesha ka baxo dhios mahaye wuu tiba tuurina si ayna u dhihin cadaabka un baan kaa hayeedo haddana ila murmi
waa meelaha dumarka inta badan ragga qaba aanay ilmaha lahayn waa meelaha ay ku tijaabiyaan waxaa la yidhaahdaa hal saac ama laba saacadood oo isku xigta caruurta way ku adag tahay inay ragga hayaan marka waa maxaa qabataa caruurta baad kala celcelisaa waad sii eridaa waad soo eridaaye
laba laba saaca hal saac hadday kaaga tagto hal saac waxaa dihi ilaahay oo maryaa kugu soo celiya mar
waa laysla qira taasoo maaha hay waa lasla qiray waa lasla qiray Adiga- sirtaana waad naga hesheen haddii ugu waxaasahay waa waa Weli- sir naga fakatay waa siradika waa laydin ogaade marka adig weli ma lagaaga tega caruur ama waktigii kuugu badnaa eed caruur aada hayso sidii hooyadood oo kale imise ay ahayd imise saacadood nimaan lagaga tegin si kastaba ha loogala tagaa ma jirto ama ha cadhooto ama meel kale ha u socotayso ama suuqa ha aado horta nin awlaad dhalay oon lagaga tegin isagu maba jiro waa gartay aniga aniga afar habeen baa igu badnay oo lagaaga tegay oo lagaga tegin haye xaalka ka waran siduu ahaa maxaad dareentay laa ilaaha illa allah ano ano anoo jacayl hor loogu dhashay oo le ilaahay ilaah ilaah igu soo celi ilaah igu soo celi yay timid mar dambe u noqon maayo waxay doontaba ha ahaatee ama haddii aad adig iskaa u dirtay iyo hadday Waa sida.
carotayba
ma jirto ma jirto weliba carab ma inahay si kale u socotay laakiin ciyaalkii nafti bay igu qaba igu qabatay waxaa kaaga daran wax kastoo la siiyo haddayna hooyadoo joogin markay yaryar yihiin afkaa saari maayaan oo maxaad isku rafaadaysan cuntada way meeshan bay ku faasidi oo isku ooli lama qancin karo aa lama qanaa cuniba ma hayaan niyo iyo mooraalba uma hayaan cajiib cajiib cajiib maxaad baratay marka afartaas habeen maxaad baratay ka sokow culayska aad dareentay caruurtii oo kugu gadooday waxaan waxaan bartay de awalba nin walbana waa yar dareensanaaye laakiin waxa markaad baraatik ahaan u dhex gasho iyo markii uun ad yar malamalaynayso farqi weyn baa udhexeeya aada iyo aad aada iyo aad waxaan bartay ciyaalka in la biilo oo wax la baro oo dhar loo gado qudha inayn ahayn hawshoodu awalba waxaa la yidhi korintooda kala celintooda ka daran baa la yidhi aada iyo aad inay iyagu intan oo dhana ay dagaalami cuntadaba inayna adiga kaa ogolayn oo hooyadayd ku- ka ogol yihiin qabayskooda waa meel kala seexintooda ilaalintooda waaba hawl dhan wixii aan moodayn inaan wax tarayna biilkii iyo rabdixi iyo waxuun farafiiqfiiqu iska ahaa cunadiioo u taallaa xataa inay in la cunsiye xataa ay hawl kale u baahan tahay farsamo kale
hawl kaley u baahan tahay intay karin jirtay haddaad nabadtibaarta iyo haddaad ka yarata midnaba la cuni mahayo oo waxba ciyaalku moraal bay wax dadku ummadduba de waa moraal aada iyo aad aada iyo aad farsamo kaleoo hooyanimaa ku jirta oo ilmihii ilaa naafkaba naafkaba ma godlado haddaan adaa adaa geela yaqaana maxaa la dhihi jiray haddaan la asoosin oo la salaaxin oo la habaynin oo la ahtaadarin ma godlanaayo ma godlanayo Waa- waa sidoo ciyaalku kale.
wax- iyo waxba dhadhamin hooyood markay timaado way ku didi oo cuntadii adiga kaa diideen bay kaa iyo qaadan oo wax fara badan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay maxamed libin side aad baan ugu faraxsanahay caawa inaad barnaamijkan caweyska ka qayb gashay waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo aad maaragtay dhegeystayaasha la wadaagi doonta haddii lahayd aad baan kuu salaamaya Aa, sidoo kale walaali mahadsan yahay walaali
barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulanti dambe haddii aad la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
helanida xiisaha hay caashaqeeni aan wada hirgeline oo jacaylkaylaw helanida xiisaha hay caashaqeeni aan wada hirgeline oo jacaylkaylaw
hawbaranin sidii hore anigana hay wadin hilba qaybsi maahe hawbaranin sidii hore anigana hay wadin hilba qaybsi maahe waxaanahay haweenkaad hayaarida ku sheegtee cabal ma tambaysane ka huleel maceeba waxaanahay haweenkaad hayaarida ku sheegtee cabal ma tambaysane ka huleel maceeba aniga kibirkiyo hawafaan istaagi aad ku sii hungoodide ay jacaylka wada hayso hanqaltaaga kibirkiyo hawafaan istaagi aad ku sii hungoodide hay jacaylka wada hayso